أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaabihi أجمعين أما bعd waxaan soo haynay tafsiru suuraةi الqaصص casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa aayadda sagaalaad ee suuradda ka mid ah qaalat waxaana soo haynay nabiy llaahi muusa iyo dhalashadiisa sidii uu ku dhashay iyo xaalkiisu sida uu usoo barbaaray qaala tacaala alla wuxuu yidhi wa qaalat waxay tidhi imra'atu fircawna fircawn xaaskiisii quratu caynin lii walaka huwa muuse quratu caynin ilqabowsi waaye lii aniga ayuu ii ahaa kaasoo lii aniga ii sugnaaday walaka adiga kuu sugnaaday laa taqtuluu ha dilininahu isaga ha dilinina casaa waxaa dhab ah ama laga yaabaa an yanfacanaa inuuna anfaco ow amase natakida inaan ka dhiganno hu isaga waladan ilmo aan ka dhiganno sidaabay dhaheen wahum iyaga oo laa yashcuruuna aan ogeyn oon dareemaynin in mulkigoodu uu gacantiisa ku zuulayo ay mulkigiina gacantooda uu uga baxayo isaga sababkiisa ayb wa asbaxa markaana waa markii la qaaday sanduuqii ay qaateen fircawn qasrigiisa xaggiisa loo qaaday marka alla wuxuu yidhi wa asbaxa fu-aadu ummi muusaa wa asbaxa wuxuu ahaaday fu-aadu ummi muusaa muuse hooyadii qalbigeeda faariqan ayuu ahaaday mid maran oo muuse maahay wax kaleba aynan ku jirin isaga unbay marka xusuusan tahay ayb tafsiirka labaadna faariqan in lagu macneeyo mid maran oo yacni walwal iyo waxaaba ka maran maadaama ilaahay u ballan qaaday inuu usoo celin doono in kaada in kaadad inhu shaniye kaadad waxay ku dhowaatay oy sigtay latubdii inay muujiso bihi isaga ay bannaanka soo dhigta ayay muujisayba oo ay markaa yacnii ay sheegto muuse iyo xaalkiisa iyo sida uu ku dambeeyey amase in kaadad inhu shaniya kaadad waxay ku dhowaatay latubdii bihi inay muujiso ballanqaadkii alla subxaanahu watacaala lowlaa haddii lala yahay an rabatnaa inaan xirnay yacnii lowlaa rabdunaa xiritaankeenna haddii lala yahay calaa qalbihaa aan xirnay oo qalbigaan u adkaynay tiraanyada iyo walwalka aanu uga baabi'inay litakuuna si ay u ahaato min almu'miniina kuwa markaa wacdiga alle rumaysan say u ahaato wa qaalat liukhtihi wa qaalat waxay tidhi liukhtihi walaashii waxay ku tidhi qusiihi walaashii muuse walaashiibay waxay ku tidhi qusii raachi muuse raac daba soco fa basurat bihi fa basurat way arka way aragtay bihi isaga can junubin meel aada u fog bay ka fiirisay walxaal hum iyaga oo laa yashcuruuna aan dareemeynin ayay meel hadba markaa yacni meel bay ka eegeysay oo ay ka fiirinaysay iyagiina inay ark fahmaan ma rabto inay aragto meesha uu ku dambeynayana way rabtaa ayb marka alle ballan nabiyullaahi muusa hooyadii marka uu lagu ilhaamiyey wixii alla uu amray oo inay sanduuq ku rido dabadeedna ay iska tuurto oo ay webiga ku tuurto markaana markaa ilmaheediina inay usoo noqon doonaan weliba rasuulna laga dhigi doono taana ay tusayso inuu noolaan doono ilaa uu markaa yacni ka weynaado rasuulnimona uu ka gaaro wa qaalat waxay tidhi imra'atu fircawna fircawn haweentiisii quratu caynin huwa muuse yacni wiilkani quratu caynin ilqabowsi waaye kaasoo li ani ii sugnaaday walaka adiga kuu sugnaaday laa taqtuluu ha dilininahu isaga casaa waxaa laga yaabaa an yanfacanaa inuuna anfaco ow amase natakhidahu inaan ka dhiganno ka samaysano waladan inaan ka yeelanno wahum iyaga oo laa yashcuruuna aan dareemeynin bay sidaa dhahayeen ama wahum iyagu laa yashcuruuna ma garanayaan oo ma dareemayaan iyagii marka sidaabay ku qaateen gacanta mulkigoodana wuxuu ku zuuli doonaa isaga taana maynan ogeyn wa asbaxa wuxuu ahaaday fu-aadu ummi muusaa muuse hooyadii qalbigeeda faariqan mid maran muxuu ka maran yahayna wax kasta oo muuse kasoo haray isaga unbay markaa yacni qalbigeeda ku jiro inta kale qalbigeeda waa ka maran yahay wax kale ama faariqan buu noqday mid maran oo ka maran shaniga muuse dhanba ka maran oo ilaahay baa ka marnaysiiyey si markaa qalbigeedu uu ugu adkaado in kaadat inhu shaniya kaadat waxay ku dhawaatay latubdi inay muujinayso bihi isaga waxayba ku dhawaatay inay iska sheegtaba oo bannaanka soo dhigto warkiisa lowlaa haddii lala yahay an rabatnaa rabtunaa xiritaankeenna calaa qalbihaa aan xirnay taa haddaynan jiri lahayn litakuuna waxaanan sidaa u yeelno qalbigo qalbigeeda aanu ugu adkaynay litakuuna inay ahaato min almu'miniina kuwa wacdiga alla rumaysan wa qaalat waxay ku tiri liukhtihi walaashii ay ku tiri hooyadii baa dhahaysa walaashii muuse ayay waxay ku tiri qusiihi raac oo yacni daba soco fa basurad ay fa absarad bihi way aragtay muuse can junubin can bucdin meel aada u fog bay ka aragtay ama ay ka fiirinaysay wahum iyagana laa yashcuruuna aynan ogeyn oo aynan dareemeynin ee markaa iyagii baa qaatay gurigii baa la geeyey intaabaa marka dhacday waa wiil yar wuxuu u baahan yahay marka nuugmo oo weli wuxuu ku jiraa nuugmadii marka alla wuxuu leeyahay waxaa marka an ardiciihidii hore maxay ahayd marka ee inta adiga oo aadan ku tuurin webiga nuuji waayo adiga nuuji ayb marka iyada maalmaha yarkaabay nuujisay webigii bay ku tuurtay kadib qasrigii fircawn baa loo soo qaaday nuugmadii baa marka dee in lasii wada la rabaa marka allah wuxuu leeyahay waxaramnaa waxaanu ka celinay calayhi calaa muusaa muuse korkiisa almaraadica kuwii wax nuujinayey haweenkii wax nuujinayay ayaanu ka mancinay oon ka celinayba isaga min qablu min qabli ummihi hooyadii ka hor intaynan hooyadii u imaanin kuwii wax nuujinaya baanu ka mancinay muuse fa qaalat waxay tidhi hal adullukum marka gabadhii baa dhahayso hal adullukum ma idin tusaa calaa ahli beytin qoys ma idin tusaa qoyska oo yakfuluuna kafaalo qaadayo hu wiilkan idinka lakum idinka idin kafaalo qaado ma idin sheegaa wahum iyaguna naasixuuna kuwii u khayr miirayo daacad u ah ah lahu wiilkan daacad u ah kuwo wiilkan u khayr miirayo on khiyaanayninoo daacad u ah ma idiin sheegaa oo idin kafaalo qaado oo hawshan iyo nuujinta iyo idinkaga aado mufasiriintu marka waxay leeyihiin markii ay sidaa gabadhu tiri ayay hadal ku celiyeenoo waxa ay yidhaahdeen dadkiisii miyaad ka saysaa ma garana ayay tiri dadkiisa ma aqaanee waxaan ujeedaa wahum lahu naasixuun qoyskan boqortooyaday daacad u yihiin aan ka wadaa bay tiri nacam oo dad idinkiina daacad idiin ahoon idin khiyaanaynin yaan hayaa oo nuujin karana waana haween marka waxay ku tiri cunugeedii la dilay oo marka naaskeedii caano uu leeyahay oo iyada wax ay markaa nuujiso un raadinaysaan idiin hayaa idinkana daacad idiin ah sidaabay markaa iyay ku tiri mufasiriintu sidaasay agarkooda dhahayaan marka alla wuxuu leeyahay waxaramnaa waanu ka celinay xaramnaada hadda marka taxriim oo hadda takliif ah ma aha waa u diidnay waayo oo waxaanu ka yeelnay inuusan nuugaynin cid aan hooyadiis ahayn waxaramnaa waxaanu ka celinay calayhi calaa muusaa muuse korkiisa almaraadica haweenkii wax nuujinayey maraadic marka waa jamcu murdic waana yacni waxa weeyaan jamcu tagsiir waxaramnaa waxaanu ka celinay calayhi calaa muusaa muuse korkiisa almaraadica kuwii wax nuujinayey min qablu min qabli ummihi hooyadii intaynan imaanin ka hor kuwii isku dayaba waa diidayey oo ma nuugaynin fa qaalat waxay tihi gabadhii isaga marka raaca oo fiirfiiri la yidhi hal adullukum ma idin tusaa de iyadu marka inay guriga joogto qasab ma aha ee wax nuujiyaa la raadinayaa waxa nuujiya raadintuna bannaankay imaa kartaa xataa oo bannaankii ayay iman kartaay oo laga weyd laga weydiin karaa fa qaalat waxay tidhi hal adullukum ma idin tusaa calaa ahli beytin qoys ma idin tusaa yacni guri dadkiisa qoys baa laga wadaa qoyska oo yakfuluuna kafaalo qaadayo hu cunugan lakum idinka idin kafaalo qaadayo wahum iyaguna naasixuuna kuwa daacad u ah ah lahu wiilka daacad u ah fa radadnaa waanu celinay hu yacnii muusaan soo celinay ilaa ummihi hooyadii baanu usoo celinay kay taqara say u qabowsato caynuhaa isheeda walaa taxsana aynan u murgin walitaclama ay ogaato ana wacdallaahi ilaahay yaboohiisa xaqun inuu yahay xaq walaakina akharahum badankoodse dadku laa yaclamuuna ma garanayaanoo ma oga sidaas oo dadka intooda badan de wacdiga alle jahli bay kaga sugan yihiin marka nabiyullaahi muusa iyadaa markaa u imaan jirtay maalintii intii markaa la nuujinayo iyo habeenkiiba way nuujin jirtay weliba waxbay ku qaadan jirta oo lagu sii jiray marka meeshaa marka wiilkeediiyo noloshiisii ay noqotay midaan walwal markaas laga qabin koog iyadii inay haddana tahay qofkii nuujinayay labo weliba inay wax ku helaysa haddana intaasba marka waa lataa'if iyo raxmad allah subxaanahu wa tacaala iyo korin oo alla ugu talagalay nabiyullaahi muusa inuu soo koro suuratu daahana waxaan kusoo marnay walitusnaca calaa cayni in lagu koriyo anoo ku arkaayo ayaan ayaanu ku ayaanu yeelnay saasaan adiga kuu samayno kugu nicmaynay hadda ilaahay aragtidiisaa lagu korinayo shaki ma leh ayib faradadnaa waanu soo celinay hu muuse ilaa ummihi hooyadii baanu usoo celinay kay taqara say u qabowsato caynuhaa isheeda walaa taxsana aynan u murgin walitaclama inay ogaato ana wacdallaahi alla yaboohiisa xaqun dhab inuu yahay ballanqaadkiisu walaakina akharahum badankoodsa laa yaclamuuna ma garanayaan walamaa balaga ashuddahu wastawaa aataynaahu xukman wacilmaa wakadalika najzi lmuxsiniin walamaa markii balaga uu gaaray ashuddahu xoogowgiisa markuu gaaray oo yacnii xoog uu soo yeeshay uu soo barbaaray wastawaa ou ekaaday oo khalq abuuristiisii iyo xubnihiisii iyo xooggoodu isla ekaadeen aataynaahu waxaanu siinay isaga xukman xugun ayaan siinay iyo wa cilman cilmi ayaan siinay xikmad iyo cilmi wakadalika sidaadaas oo kale anajzi u abaalmarinaynaa almuxsiniina kuwa muxsiniinta ah ixsaanka fale ilaahay caabudo ayb marka walamaa balaqa ashuddahudaasi yay dhowr macno ku sheeg sheegaan qaar soddon sanoay dhahayaan qaar siddeed iyo toban sanoay leeyihiin marka walamaa markii balaqa uu gaaray nabiyullaahi muusa ashuddahu xooggiisii markuu gaaray wastawaa haddana markaa yacnii uu abuu khilqa ahaan abuuris ahaan xoog iyo maskax ee markaa yacnii uu ekaaday taana marka waxay ku macneeyeen balaqa arbaciina sana afartan markuu gaaray aataynaahu waxaanu siinay xukman xikmad ayaanu siinay fiqhi diinta in la fahmo iyo wa cilman baan siinay cilmi wakadalika sidaadaas oo kale najzi u abaalmarinaynaa almuxsiniina kuwa muxsiniinta ah wadakala almadiinata calaa xiini gaflati min ahliha dabcan de waxyiga iyo marka uu u imaanayo iyo hadda qisadan gadaal laga sheegayo isku mar ma aha oo qisadan hadda wadakhala almadiinata ayaa horreysay waxyigana marka gadaal baa laga siiyeyoo waa kii markii uu kasoo tegay madyan isagoo soo socdo ehelkiisii wato waa kii dabka arkay oo markaa lasoo diray oo aan kusoo marnay suuratu namli iyo suuratu shucaraa iyo suuratu daaha iyo aan kusoo marnay ayb marka alla wuxuu leeyahay wadakhala wuxuu soo galay almadiinata magaaladiibuu soo galay nabiyullaahi muusa calaa xiini gaflatin halmaan waqtigeed xaal ay ku sugan tahay magaaladu waqti dadku ay halmaansan yihiin hilmaankaasina marka waxaa loo jeedaa waqti la hurdo oo dadku ay magaaladu ka nasanayaan oo shanqarta iyo socodku yaryahay mufasiriinta badankood marka waqtulqayluul ay ku sheegaanoo xilliga qoraxdu ay aada inta usoo kululaato dadka hooska horena ay soo shaqaysteen oo xoogaa ay guryahooda ku nasanayaan oo cagtu marka ay degan tahay wadakhala wuxuu galay nabiyullaahi muusa almadiinata magaaladiibuu soo galay calaa xiini gaflatin halmaan iyo ogaal la-aan waqtigeeda xaal ay magaa ay yani magaaladu saa ku sugan tahay min ahlihaa dadkeeda xaggeeda ay uga sugan tahay fawajada wuxuu helay fiiha fi lmadiinati magaaladii dhexdeeda uu ku arkay rajulayni laba nin labada nin oo yaqtatilaani dagaalamayaan haadaa kan labadii baa marka la kala tafsiilinayaa haadaa kan min shiicatihi muuse jamaacadiisa ayuu ahaaday oo israa-iili buu ahaa wa haadaa kanna min caduwihi muuse cadowgiisa ayuu ahaayo waa qibdi fastagaatha waxaa gargaar weydiiyey hu muuse alladii kii min shiicatihi kooxdiisa ka mid ahaa ayaa yidhi war ninkan iga dhici iga celi buu yidhi nacam istiqaatada meeshan marka istinsaar ayaa laga wadaa fastansara waxaana ku tusaaya aayadda dambe faida aladi stansarahu bilamsi faida aladi stansarahu bilamsi cala ladii kii ayuu kaga gargaarsanayay ayuu kaga gargaarsaday korkiisa min caduwihi cadowgiisa ahaa fawakaza waa feeray muuse muusaa muuse hu ninkii ayuu feeray cadowgooda ahaa oo qibdiga ahaa feer ayuu xabadka uga dhuftay faqadaa waa xukmiyey bilmowti buu ku xukmiyey caleyhi korkiisa yani waa dilay waa uga takhallusay wa waa dhameeyey waa saasuu ku dhintay qaala wuxuu yidhi haadaa kan min camali shayطaani nabiyullaahi muusa markuu sidaa sameeyey ayuu ka qoomamooday oo isaga inuu de wax dilo ma rabin kow oo wax ka siiyo leanna lama amrin naf inuu gooyo markaabuu wuxuu yidhi haadaa kani min camali shayطaani shaydaan camalkiisuu ka ahaaday inahu shaydaan caduwun cadow waaye cadowga oo mudilun dhuminayo mubiinun oo ay caddahay wax dhumintiisa ayb qaala wuxuu yidhi rabbi yaa rabbi rabbigayow inii aniga dalamtu nafsii nafsadaydan dulmiyey faqfir lii ii dhaaf faqafara waa u dhaafay alle lahu muuse waa u dhaafay inahu alle huwa isagu algafuuru alla dembi dhaafid badan waa araxiimu naxariis badan qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi muusaa rabbi yaa rabbi rabbigayow bimaa ancamta uqsimu waan dhaaranayaa bimaa ancamta biincaamika nicmayntaadaan ku dhaaranayaa calaya korkayga aada u nicmaysaye la atuubanna waa towbad keenayaa falan akuuna mana ahaan doono dahiiran mid garab u noqdo lilmujrimiina kuwa dembaabay kuwa dembaabay mujrimiinta garab uma noqon doono yidhi marka inshaa allahu ma dhihin ibnu cabaas wuxuu leeyahay marka wuxuu iloobay istithnihii inshaa allahu inuu yidhaahdo markaa mar labaad baa la imtixaani doonaa haddana nabiyullaahi muusa caleyhi salaatu wasalaam oo ninkii iyo nin kaleo ishaystow arki doonaa markaasaa kii oo u hiilin lahaabaaba uga darayba marka oo isaga qisadiisii iyo inuu wax dilay iyo waxaasoo dhan buu ka shifay ayb waxaasoo dhan marka dhacaya de ilaahay uu qadarayan xikam ayaa ka dambeeya ayb marka nabiyullaahi muusa qisadaas baa marka meeshaa ku qabsatay wadakala almadiinata wadakala wuxuu galay nabiyullaahi muusa almadiinata magaaladiibuu galay uu soo galay calaa xiini gaflatin hilmaan iyo ogaal la-aan waqtigeeda xaal ay ku sugan tahay min ahlihaa qaryada dadkeeda ama magaalada dadkeeda xaggooda oo ay yacnii iyagu aynan soo jeedin intooda badan fawajada wuxuu helay fiiha fi lmadiinati magaaladii dhexdeeda rajulayni laba nin ayuu ka helay labada nin oo yaqtatilaani dagaalamayaan oo ninkanna ninkan buu shaqo ka ku qasbayey ka kale waa ku dhib badnayd dood baa dhex martay waa dagaalamayeen haadaakani min shiicatihi min shiicati muusaa buu ahaa muuse qoladiisa qolada marka de waa dhalinyada uun baa laga hadlayaa hadda ninkaa laftiisu inuu gaal ahaa ayaa muuqato israa-iiliga sababtoo ah falan akuuna dahiiran lilmujrimiinadaa laga fahmaan mar dambe mujrim uma kaalmaynayada uu leeyahay ina waa laga garana ee markaa de heyladu marka waxaa weeyaan ninkanoo isagu marka wuxuu arkay gaalba haba ahaadee ee dadkiisii oho haddana la dhibayo arkay marka oo laga gardaran yahay oo la dhibayo marka nabiyullaahi muusa gardaradiibuu ka uga ayuu kaga uga heelinaya wa haadaakanina min caduwihi cadowgiisiibuu ahaaday oo qibdi waaye fastagaatha waxaa gargaar dalbay hu muuse waxaa ka gargaar dalbay alladii kii min shiicatihi qoladiisa ahaa arrintaa iyadana marka waxay tahay istinsaar iyo gurmad waan iga ninkan iga celi iga heli waa idhibayaa waana idulminayaa saasay ka dhigan tahay walidalika alimaamu alqurtubi wuxuu yidhi inamaa acaanahu muuse waa u kaalmeeyey ninka lianna nasra almadluumi qofka laga gardaran yahay oo loo hiiliyaa diinun waa diin fil milali kullihaa diimaha oo dhan saas waa qabeen laba qof oo dagaalamaya midna oo wax dulminaya midna yacni laga gardaran yahay kan laga gardaran yahay in loo kaalmeeyo gacanta la qabto sidaas marka diimuhu oo dhan sidaas waa ku isu wada waafaqsanaayeen jamiicu sharaa'ic marka de wuxuu ka dhigay waa arkaysaayo min baabi nasri lmadluum ninka laga gardaran yahay loo gargaaro xadiidka nabigana sala allahu calayhi wasalam waa ka yihi unsur akhaaka daaliman ow madluuman walaalkaa u gargaar ama ha gardarnaado ama ha laga gardarnaado haddii laga gardaran yahay waa la gartay hadduu gardaran yahay seen yeelaynaa qabo ayuu yihi nabiga sal l slam gardaradan aad ka celinaysaa isaga wax weyn bay ugu fadhisaa qiimo weyn bayna u leedahay ayb marka baabkaas waa min baabi nasri lmadluum waayo mana looga qiyaas qaadan karo ee ruux aan adiga hadda kula joogin codkaagana uusan gaaraynin ficilkii oo kugu kaalmayn lahaana aan qaa'im ahayn oon taagnayn iyo midaan layskagama qiyaas qaadan karo maxaa yeeley ninkani war ninkan waa i dulminayaa muuse u iga celi waaba ka celiyeyba muuse suuragal waa taana cid diidan ma leh midda noocaas oo kale ahna ma ahan dembi ma aha bal adiga hadduu nin kaa dalbado waidastansaraka yacni fansurhu qofka walaalkaa hadduu gargaarku weydiisto war waxaan dhibaatadan dhibaatadan baa haysee qofkan iga qabo iga gargaar iyadu taasi waajibayba kugu noqonaysaaba iska dhaaf inay dembi noqoto bal waaba waajibay mararka qaar haddaad awood adigu markaa u leedahay middan kale laakiin qof aan meeshiina kula joogin sababkii wax kugu qaba lahayna aan taagnayn ee kaas ilaahay baad ku shabahday ee axad markaas adiga aadan u jeedin oo ku maqlayo oo gargaar ku siin karo fil geybi kugu siin karo waa allah cid kale ma leh nacam ayb haddii marka amwaad beri hore dhimatay haddii aad tusaale usoo haddaad yacni tusaale uga soo qaadato qisadaani waa laba aan islahayn oo layskaga qiyaas qaadanayo caqligana waa lagu garan karaa sharcigana waa kala cadaynayaa fastakaatahu ladii kii ayaa gargaar ka dalbay muuse min shiicatihi qoladiisa ahaa cala aladii kii korkiisa ayuu uga gargaar dalbay min caduwihi cadowgiisa ahaa fawakaza waa feeray hu muusa muuse hu ninkii cadowgooda ahaa alwakzu waxaa la yidhaha aldarbu bijamci lkafi qofku markuu calaacashiisa uu isku ururiyo ee uu wax ku dhuftaa la yidhaahdaa marka waa feerka naam alwakzu wallakmu isku mid waayo allakmu wallakzu walwakzu isku wada mid waay waa feeray waayo marka naam ayb faqadaa calayhi waa xukumayoo geeri buu ugu xukumayba marka taa ayb ama faqadaa calayhi waa dhamaystiray korkiisau dhammaystirayoo nafba markaa lama dhicin qaala wuxuu yidhi markaa isagu marka inuu wax dilo ma rabin oo dil uma qasdaynin ninkan inuu ka celiyo xanuujiyo unbuu rabe meeshii marka dil baa yimid qaala wuxuu yidhi haadaa kan oo camalkan ah min camali shaydaani shaydaan camalkiisiibuu ka mid ahaaday innahu shaydaan caduwun cadow weeyaan mudilun wax dhuminaayo mubiinun ay caddahay cadaawadiisa iyo wax dhumintiisa qaala wuxuu yidhi rabbi yaa rabbi rabbigayow inii aniga dalamtu nafsii nafsadaydan dulmiyey oo arrin aan la y amrin naf in inaan gooyo aan la y amrin baan gooyey arrintaa marka nafsadaydan ku dulmiyey ayuu leeyahay faqfir lii ii dhaaf faqafara lahu waa u dhaafay alle inahu isagu huwa alle algafuuru alle dembi dhaafid badan waay alraximu naxariis badan qaala wuxuu yidhi rabbi yaa rabbi rabbigayow bimaa ancamta uqsimu waan dhaaranayaa meeshaa marka dhaar baa ku jirta ficil dhaar baa la qadarayaayo uqsimu waan dhaaranayaa bimaa ancamta maadana waa masderiyo biincaamika calaya nicmaynta aada aniga dushayda nicmaysay ayaan ku dhaaranayaaye falan akuuna ma ahaan doono marka jawaabtii qasamka jawaabulqasamku waa maxduuf la atuubanna waay marka qaala rabbi rabbigayow bimaa ancamtaan ku dhaartaye nicmeynta aada calaya dushayda nicmaysaan ku dhaartaye la atuubanna walle waa toobad keenaya falan akuuna ku cadaf marka falan akuuna ma ahaanayo dahiiran mid garab u noqdo lilmujrimiina kuwa dembaabayna mar dambe garab uma noqon doono marka maadaama uusan istihnoonin insha allahu iyo aanu dhihin mar kalaa la imtixaanay sidaan sheegay alimaamu lqurtubi aayaddan markuu fasirayay waa tacliiqiyey meeshan falan akuuna dahiiran lilmujrimiinada wuxuu yihi waqaala cabdullaahi bnu lwaliid alwasaafiy qultu licataai bni abi rabax waa taabicigii cabdullahi bnu cabaas wax ka baran jiray cataa bnu abi rabax baan waxaan ku idhi ina lii akhan walaal ayaan leeyahay ya'hudu biqalamihi qalinkiisu wax ku qaataa yacnii qalinkiisu ku shaqaystaa bimacnaha waxaa weeyaan waa karaani waa qoraa waxbau qoraa marka qoritaankaas ayaa mushaar lagu siiyaayo wax ku qaataa ya'hudu biqalamihi wa inamaa yaxsibu maa yadkhulu wayakhruju wuxuaa xisaabiye ayuu yidhi waxa soo galo qasnada iyo waxa ka baxo ayuu qoraa saasuu ku shaqaystaa walahu ciyaalun ilmowna leeyahay walow taraka dalika hadduu shaqadaa ka tago laxtaaja baahi waa baahanaya waddaana daynna waa gelayaa haddii shaqadaa hadda uu iska dayaco iskaga tago fa qaala wuxuu yidhi cataa man irasu yaa madax ahu yidhi marka iyo u shaqeeyaa ninkani nacam man irasu ninka oo wax u qoro oo wax u shaqeeyo oo shaqadan u qabto waa ayo qultu waxaan idhi buu yihi khaalid bnu cabdillaahi alqasriy waa ninkaas amiirkaas ayuu madax u yahay ushaqeeya oo u shaqeeyaa khaalidna dasiiro oo markaa tac badan oo yacni nin dhib badan oo wuxuu ahaa siira ahaan uxun sida yacni uu ku yahay dadka raacyada uu maamulayo sida uu ku ahaa in aada looga sheegto ahaa inkastoo mararka qaarna mawaaqif iska macquul oo iska fiicanna wou lahaa hadda siiradiisa iyo taariikhdiisa halkan uga sheekayn mayno ninkaabuu yidhi adigu marka qaala wuxuu yidhi cataa amaa taqra'u miyaadan akrinaynin maa qaala alcabdu saalix addoonkii saalixa ahaa wuxuu yidhi rabbi bimaa ancamta calaya falan akuuna dahiiran lilmujrimiin ayaddaas ma akrisid miyaa buu yidhi falaa tuciinuhum falaa yuciinuhum akuuka walaalka ayounan kaalmaynin dadkaas faina falaa yuciinuhum akuuka walaalka ayounan iyagu kaalmaynin fa ina allaha yuciinuhu allah kaalmaynayo isagee waxaana aada leedahay waa daynoobaya iyo shaqala-aanaa ku dhacayso waa baahanaya allah kaalmaynaye isagu yownan kuwan dembiga badan uusan kaalmaynin oo markaa yacnii musuq maasuqa badan oo dhibka badan oo dadka iska laynaya oo aan maalan yacni wax ay dhowrsanayaan aan jirinee dhahaya yacni waxaa samey ama yacni qasnadii wixii soo gelaya waxa ka baxaya mar hadduu qorayo musuq maasuqaas iyo tuugnimada iyo waxaa la kala xadaya iyo hadduu wax ka qoraayo dembigii waxba uga jiraan ayb marka wuxuu leeyay allah kaalmaynaya iyagu isagu younan iyagu kaalmaynin falaa yaxilu liaxadin qof uma xalaal aha an yuciina daaliman daalim inuu kaalmeeyo walaa yaktuba lahu inuu u qorana uma banaano inuu qoraa iyo karaani iyo secreteer u noqdo walaa yasxabuhu mana la saaxiibayo walaa yasxabahu inuu la saaxi mana la saaxiibayo wa inahu in facala shay-a min dalika waxaa wax kamid a haddii uu sameeyo faqad saara wuxuu noqonayaa muciinan lildaalimiina daalimiinta mid garab siiyey marka adiga waxaa lagaa rabaa iska shaqayso shaqo waa lagu ogol yahay laakiin laabudda inaynan noqonin shaqadaada mid aada dulmi ku kaalmeynayso oo qofka aada u shaqaynaysa kaa koreeya hadduu wax dulminayo isaga ee adigiina aada dulmigii u qoraysid ama aada u dhammaynaysid hawshii wax kala qabanaysid ee waxay noqonaysaa de walaa watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaani ayb marka de shaqo la-aanaa dhacday cudurdaar inaynan ahayn baad yaa muuqanaya ama mushaar fiican lama baxsho shaqo la-aanaa dhacday musuq maasuqii baan anigana dhinac ka gelayaa maya si kale ilaahay baa ku kaalmeynaya iska daa macnaha weyne marka aayaddan uu ka bixiya alimaam alqurtubi sidaas sideedana dadka mar walbaa kor jire madaxda ah ee shaqada ayagu markaa idaareynayo waxay leeyihiin dabcan malxad iyo fiirin bay leeyihiin haddii marka iyaga ay ka shaqeynayaan dulmi oo dulmiga kuwa ka hooseeyana ay yacni ku saacidayaan muqaabil lacag ay kaa ku qaadanayaan mushaarba ha lagu magacaabee waa uun dembi bay noqoneen wabilcagsi mararka qaar waxaa dhici karto qolada kore ayaga ooba xun qofkan hoose laakiin shaqadiisu inuu u qaban karo si sax ah oo nadiif ah oo uu xornimo u haysto cadaaladna uu ku qabo karo markaas oo kale dhib male ma dembaabayo dabcan leanna isaga dulmi kama shaqaynin suuratu yuusufanna kusoo marnay markuu yidhi qaala ajcalnii calaa khazaa'ini اlardi inii xafiidun caliim ayb marka haddii laysku waayo dad uun wax uun dadka qaarkood nin walbaa sida u camal falo iyo shaqada ou qabtaa lagu un xukumaya markaas ayb sidaa buu marka yidhi waa la imtixaanay marka nabiyullaahi muusa mar labaad waa ka fa asbaxa wuxuu ahaaday nabiyullaahi muusa fi lmadiinati magaaladii dhexdeeda khaa'ifan yani inuu mid cabsanayo ayuu ahaaday magaalada dhexdeeda uu ku ahaaday kaas oo yataraqabu sugayo oo koranayo oo goormaa lagu qabtaa ama wax lagu yeeleeyaa suganayo faida ladii fa-idaa waaba iyada oo aladii kii istansarahu gargaar weydiistay bilamsi shalay kii gargaarka dalbayay ka dalbayay waaba isaga oo yastasrikuhu qaylo dhaansanayo oo muuse u qaylo dhaansanayo gurmad markaa ka dalbanayo warkaalay waa lay hayaa maantana qaala lahu muusaa qaala muusaa muuse wuxuu yidhi lahu kii wuxuu u dhahay israa'iiliga ahaa innaka adiga niyahow laqawiyun mid dhunsan oo habowsan baa tahay mubiinun oo cad marka habowgiisa uu iska cad yahay shalay nin baad ishaysateen maantana mid kala ishaysataan marka isagiibuu markaa wuxuu u jeediyey marka lowm iyo eed war adiga mar walba un maxaa dad isu haysataan ee taa lafteeda qariino waayo qofku haddii mar walba un dad uun ishayaan ee qofku marna waxaa la rabaa in caqligiisu uu badbaad uu ku badbaado mar inuu yacnii dabaacdiisa uu ku badbaado mar mar waa dhici kartaa marka in de wax soo dhaafaan oo looga gargaaro laakiin shalay baa loo gargaaray maantana gargaar buu rabaa marka markaa sidaa markuu nabiyullaahi muusa uu yidhi ee hadalkaa canaanta uu u jeediyey buu inuu ka qabta damcay kii dhibayey marka falamaa markii an araada uu doonay muuse an yabdisha inuu qabto biladii kii huwa isaguba caduwun cadowga ahaa lahumaa labadooda cadowga u ahaa markii uu doonay qabo uu is yidhi ayaa kan wuxuu is yidhi maadaama uu muuse kugu qayliyey oo uu yidhi innaka laqawiyun mubiin armow adiga ku dilaah buu is yidhi qaala wuxuu yidhi yaa muusaa muusow aturiidu ma waxaad rabtaa oo doonaysaa an taqtulanii inaa i dishid kamaa sidii qatalta aada u dishay nafsan naf bilamsi shalay doqonnimadiisii marka nabiyullaahi muusana waaba ka shifayba warkiisiibuu bannaanka keenay kiibaa maqlay marka kii warkiibuu geeyey marka ninka dilay ninkii shalay waaba lahayaa waa ka waa hebel iyo ninka saa-a buu yidhi in turiidu maa turiidu ma doonaysid adiga ilaa an takuuna inaad ahaato unbaad doonaysaa jabbaaran midda dil badan jabbaar iyaga waxaa la yidhaha waxay u yaqaaneen qofkii laba qof dilo jabbaaray u yaqaaneen marka shalay baad mid dishay maantana mid kalaa rabtaa inaad disho jabbaar baadba noqonaysaa marka fil ardi dhulka korkiisa wamaa turiidu ma doonaysid an takuuna inaad ahaato min almuslixiina kuwa wax hagaajiye ma rabtid nacam ayib sidaabuu marka ninkii ku yidhi fa asbaxa wuxuu ahaaday ama uu ku waabariistay muuse filmadiinati magaaladii dhexdeeda khaa'ifan isagoo cabsanayo marka ku waabariistay haddaan dhahno khaa'ifan isagoo cabsanayo waabariistay fa asbaxa wuxuu ahaaday muuse khaa'ifan mid cabsanaya ayuu ahaaday filmadiinati magaaladii dhexdeeda yataraqabu inuu sugayo muxuu sugayaa marka taraqubka waxaa weeyaan intidaaru lmakruuh wax laga cabsanaya marka la dhowrayo la sugayo faida ladi istansarahu faidaa isagoo xaaladaa ku jiro isagiiba cabsanayo isqarqarinayo fa-idaa waaba isaga oo alladii kii istansara gargaar weydiistay hu isaga bilamsi shalay gargaarka weydiisanayay waaba isaga oo yastasrikuhu qaylo dhaansanayo oo qaylo dhaan muuse u jeedinayo oo gurmad ka rabo qaala marka istirsaakha iyo istinsaarka iyo istiqaafadii hore aayadii hore ee shamac kulli isku wada macnuhu qaala lahu muusaa qaala muusaa muuse wuxuu ku yidhi lahu damiirkan marka lahu waxaa loo celinayaa kii israa'iiliga ee dalbaday gurmadka dalbaday ayaa loo celinaa tafsiir waxaa jira xasanulbasri uu leeyahay qaala lahu muusaa muuse wuxuu yidhi lahu lilqibdiyi kii qibdiga ahaayee kalau hadalkan u jeediyey laakiin xoogaa aada siyaaq ahaan waa waa waa fog tahay lanna damiirka meesha ugu dhow in loo celiyaa fiican faida aladi istansarahu bilamsi baana soo dhow iyadaa loo celina wuxuu ku yidhi muuse ninkii israa'iiliga ahaa innaka adiga laqawiyun ayaa tahay mid dhunsan oo habowsan mubiinun ay caddahay habowgiisa waxaana markaa hadalka xukunkan oo u saarayaa shalayna nin baad ishayseen maantana ninkaadi dad un maad ishaynaysaan mar walba waay falamaa markii an araada uu doonay marka hadalkaa marka u jeediyo wuxuu ku jeestay kii kale inuu ka qabto ayuu rabay falamaa markii an araada uu doonay an yabdisha inuu qabto muuse biladii kii huwa isaguba caduwun lahumaa labadoodaba cadowga u ahaa marka sidaa sidaa uu doonay ayuu qaala wuxuu yidhi kii israa'iiliga ahaa yaa muusaa muusow aturiidu ma waxaad doonaysaa an taqtulanii inaa i dishid kamaa sidii qatalta aada u dishay nafsan naf bilamsi shalay marka ninkani gargaar ma nin astaahilaba ma aha sababto waa nin doqon ah oo yacni fulaynimo iyo doqonnimo iyo caqliyari baa isugu darantay naam iyadiioo meeshii xaalkeeda isagoo ogoo in fircoon ka taliyo uu og yahay ayuu ninkii shalay u gargaaray buu kashifayaa haddana mid cadowgiina meeshuu fadhiyaa marka mararka qaarkood baa waxaa la yidhaahdaa cadowga caqliga badan iyo midka saaxiibka ama sadiiqa doqonka ah labadooda marka yacni cadowga caqliga badan baa dhaaman waxbaad iskula waxbaad iskala hari kartaan kaas kale laakiin midkani adiga damaarkaaga unbuu ka shaqaynayaa waana kugu dhex jiraa waxaad dhis maagtaba waa duminayaa wixii aad samay maagto waa hallaynayaa tallaab markaad wanaag u qaad maagtaba isagaa taagan caqlina ma hayo karti ma hayo kii marka cidda kartida haysee caqliga haysee dadkiisa ah ama yacni ummaddaas marka yacni in loo gargaaro la rabo ayuu hortaagan yahay wax kale kuma filna dadka soomaalida laftoodana waa ka maahmaahaan doqontu marka yacni waxba male hiil malehay dhahaan naam oo nabiyullaahi muusa qisadiisa iyay soo qaadanayaan naam ayb sidaasuu marka uu yidhi aturiidu ma doonaysaa an taqtulanii inaad i disho miyaa rabtaa kamaa sidii qatalta aada u dishay nafsan naf bilamsi shalay in turiidu maa turiidu ma doonaysid adigu ilaa an takuuna inaad ahaato unbaad rabtaa jabbaaran mid daddil badan oo yacni dad qasbid badan fil ardi dhulka korkeesa wamaa turiidu ma doonaysid an takuuna inaad ahaato min almuslixiina kuwa u hagaajiyay daa'imanna dadku markuu ku dheeraado gumaysiga oo muddo dheer uu ku socdo waxaa ka imaanaya marka caqliga laftiisa gumaysigu waa la tegaa idiga laftaada haddaad muqaarano samayso yacni ummadaha taariikhda haddaad muqaarano ku samayso wax badan baa kuusoo baxaya ayb dadku marka ay taladooda ayaga ka go-do haba iska xumaadaanbe caqli waxunbaa u kala harhari karo laakiin taladoodu markay xaggooda dhaafto ama iyagu ay isnacaan oo caqli kale la waayo inay ayaku un isnacban yihiin maahane wax kale marka la waayo sida ummadda muslimiinta maanta u eg tahayay u ekaadaan dadku nacam ayb yani waxaad la yaabaysaa war dadkan caqligii maa ka tegaad is leedahay mararka qaar haddaa u dhaba gashana dee caqligii waxa ka tegsiiyey waxa weeyaan say iyagu un isu haysteen oo ay isu necbaadeen ayaa markaas yacni caqligii ka tegay say ula dhaqmaan heyrkood ma fahmayaan marka ayb waxaasoo dhanna waxaa u asala marka gudaha layskugu soo noqonaya ummad hadday marka iyadu isku soo guriya noqoto oo iyagu ay isnacaan iyagu isdilaan caqligii baa ka tegaayo marka dambena marka waxay u noqonayaan waxay dacfi u gelayaan iyo gumaysi ay u gelayaan dad marka iyaga aan u naxaynin kulligood aan u naxaynin waxyaabaha iyaga dhibka u ah baana ay u malaynayaan inay nafci oo ugu jiro wajaءa rajulu min aqsa lmadinati yascaa wajaءa waxaa yimid rajulu nin ayaa yimid ninka oo min min aqsa lmadinati ayuu ka yimid magaalada meesha ugu xaggaysa xaggeeda ayuu ka yimid ninkaa oo yascaa ordaayo soo degdegayo qaala wuxuu yihi yaa muusa muusow ina almala'a ashraaftii iyo odayaalkii iyo duqeytidii qibdiyiinta reer fircawn ya'tamiruuna way tashanaayeen bika ay biqatlika adiga dilkaagay ku tashanayeen ama bika adiga sababtaaday u tashanayeen liyaqtuluuka inay ku dilaan si ay kuu dilaan fakhruj baxniyaho inii aniga laka adiga waxaan ku ahay min annaasixiina kuwa daacadda ku aho ku khayr miiraya ninkana mufasiriinta agharkooda waxay yidhaahdaan waa mu'minu aali fircawn suuratu gaafir noogu imaan doono waja'a rajulu mu'minu min aali fircawna yaktumu iimaanahu ninka alla uu leeyahayo saa loo ammaanay ninkaas waaye ninka reer qibdi buu ahaa isaga nin dadnimo iyo fiicnaan iyo khayr ku jirow ahaa muusena wuu rumayd waa rumeeyeyba dabcan isagii baa marka warkii soo maqlay markaas ula soo orday war iskaga tag buu yidhi meeshan dadkani aday ku tashanayaane wa jaa-a waxaa yimid rajulu nin ayaa yimid min aqsa almadiinati magaalada meesha ugu xaggaysa xaggeeduu ka yimid ama ninka oo min aqsa almadiinati magaalada meesha ugu xaggayso ka ahaaday yascaa isaga oo ninkaas oo yascaa ordayo marka yascaadaani waxaa ku bannaan sifo waa la ysaga wadi karaa haddii la doonana yascaa xaal uu ordaayo waa la dhihi karaa lianna rajulunta inkastoo ay nakiro tahay haddana maadaama lasoo sifeeyey haddii min aqsa almadiinati aan sifo uga dhigno xoogaa macrifay usoo dhawaanaysaa markaas qaala wuxuu yidhi yaa muusaa muusow ina almala-a jamaacadu iyo dadkan duqeytidii reer fircown ya-tamiruuna way tashanaayeen bika adiga sababkaa iyo dartaa bay u tashanayeen liyaqtuluuka si ay kuu dilaan ee fakhruj bax inii aniga laka adiga waxaan kuu ahay min annaasixiina kuwa kuu khayr miirayo oo daacadda kuu ah fakharaja minhaa khaa'ifan yataraqab fakharaja waa baxay nabiyullaahi muusaa minhaa min almadiinati magaaladii buu ka baxay khaa'ifan xaal ou cabsanayo yataraqabu xaal ou sugayo goormaa lagu qaban doonaayo wax khabar naxdin leh iyo dhacda naxdin leh goormay ku imaan doontaa isagoo isdhahaya qaala wuxuu yidhi rabbi yaa rabbi rabbigayow najinii i badbaadi min alqowmi iga badbaadi qolo aldaalimiina dulmi falay ilaahu iga badbaadi buu ku yidhi marka de waa ka baxsanayaa fircown buu ka baxsanayaa aayaddanna marka waxay tusaysaa ambiyada ilaahay dhinacan cabsida bani aadamkay kala mid ahaayeenoo inay cabsadaan waa ku abuurnayd walidaalika nabiy llaahi muusa hadda waa ka alla dhahaya fakharaja minhaa khaa'ifan laakiin fulayaal maahayn ayaga fulaynimadu wax kala wa laakiin bani aadamku inuu cabsado oo arrin makruuh oo wax la dhibsanayo laga cabsanayo hadday ku yimaadaan inuu cabsado taa taa waa ku abuuran tahay uu ka cararo ama ka dhaqaaqo ama uu asbaabtii uu uga badbaadi lahaa la yimaado waa macno iyada taasna waay marka cabsidan waa midda dabiiciga ee bani aadamka iskaga jirta fakharaja marka wuu baxay nabiyullaahi muusaa minhaa min almadiinati magaaladiibuu ka baxay khaa'ifan isagoo cabsanayo xaal uu yahay mid cabsanayo yataraqabu xaal uu markaa sugayo uu koranayo goormay wax ku imaanayaan uu isleeyahay qaala wuxuu yidhi rabbi yaa rabbi rabbigayow najinii iga badbaadi min alqowmi qolo iga kori aldaalimiina dulmi falay fircawn iyo dadki wixiisa walamaa markii tawajaha uu jihaystay tilqaa'a madyana madyan xaggeeda markuu u jihaystay oo uu afka saaray dhulkii ma kala yaqaan marka qaala wuxuu yidhi casaa rabbii rabbigay wuxuu xaqiiq ku yahay ama yacnii rabbigay wuxuu mudan yahay an yahdiyanii inuu ihanuuniyo sawaaa sabiili jid toosan inuu igu hanuuniyo jidka kiisa toosan rabbigay inuu ituso ayuu mudan yahay oo aan rajo ka qabaa oon rajaynaya halkaabuu marka u cararay oo dhankaa iyo madyan buu aaday madyan marka dabcan kala kama talin jirin fircawn taladiisa maamul fircawn maku hoos jirin saabuu marka maamulkii fircawn dhan buu rabaa inuu ka baxo walamaa markii tawajaha uu u jihaystay tilqaa'a madyana madyan xaggeeda markuu u jihaystay qaala wuxuu yidhi casaa rabbii rabbigay mudan an yahdiyanii inuu ihanuuniyo an yahdiyanii inuu igu ha inuu ihanuuniyo sawaaa sabiili jidka toosan marka waddada toosan ee meesha aan raba lagu gaaro kana looga baxsan karo meeshiibuu marka ilaahay baa saa ugu fududeeyey cabsi waxaa u dheer haddana sahay ma wato oo qof de orod iyo deg deg kusoo baxay waaye marka waxay leeyihiin mufasiriinta ama aathaartu geedaha caleentooda u cuni jiray nabiyullaahi muusa caleyhi salaatu wasalaam ilaa wax kalee la cuno ama wax uu cuno ma haye walamaa markii warada uu soo uu gaaray maa-a madyana madyan ceelkeedii markuu soo gaaray warada bimacnaa balaqa dakhala ma laga wado walamaa markii warada uu soo gaaray maa-a madyana madyan ceelkeedii wajada calayhi wajada wuxuu helay calayhi ceelkaa korkiisa uu ka helay ummatan dad ayuu ka helay min annaasi dadka ka mid ah ummad dadkii ka mid ah ayuu ka helay meesha ku arkay kuwaas oo yasquuna waraabinayaan ancaamahum wa mawaashiyahum xoolahooda waraabinayo wawajada wuxuu helay uu arkay min duunihim iyaga iyaga sukadooda imra'atayni ayuu helay laba haween kuwaas oo taduudaani celcelinayo hanamahumaa arigooda celcelinayo oo ceelka xaggiisa ka celcelinayo oo markay ka dhammaadaan raggan bay rabaan marka inay waraabsadaan qaala wuxuu ku yidhi nabiyullaahi muusa labadii gabdhood maa khadbukumaa maa maxaybaa khadbukumaa shanigiinu muxuu ahaadayo idinka aada meeshan ugu horan tihiin qaalataa waxay yidhaahdeen labadii gabdhood laa nasqii ma waraabinayno xoolaheenna xataa intii yusdira uu fuliyo arricaa-u kuwa qowsaarada ay fuliyaan mawaashiyahum yacnii xoolahooda ilaa ay meesha ceelka ka fuliyaan oy ka bixitimiyaan innaga inta yacnii ma ma waraabsanayno xoolaheenna wa abuunaa aabbaheenna shaykhun oday weeyaan odayga oo kabiirun aad u weyn oo hadda shaqadan ma qaban karo xoole iyo ma raaci karo oo waa duqoobay dad marka wuxuu arkay kaalmo u baahan inay yihiin marka qofka daa'iman wanaagsan ee kartida ku jirta ee fiicnaanta iyo markaa lehna waxaa lagu yaqaanaa de dadku meeshau tagaba wanaag unbau ka qabtaa oo dadku yacni qofka wanaagsani ma isqarinayo ummaddii waa arkaysaa waana fahmayaan fasaqaa waa u waraabiyey lahumaa labadii gabdhood buu u waraabiyey arigoodii uma markaa dabadeed tawallaa waa jeestay nabiyullaahi muusaa ila dilli hooskii xaggiisa ayuu aaday faqaala wuxuu yidhi rabbi yaa rabbi rabbigayow innii aniga faqiirun mid aada ugu baahan ayaan ahay oo u dhibaatoon oo baahi u qabo limaa kii ansalta aada dejisay ilaya xaggayga aada kusoo dejisay oo min khayrin cunto ah ama yacnii xoola waxaan cuno ah ayb min khayrinta hadda waxaa loo jeedaa cuntadii cuntow rabaa naam ayb wixii aada xaggayga kusoo dejisood isiisoo cunto ah mid u baahanaan ahay maanta marka dad wax ma warsaninoo war waa iga taallaa iyo dhibaa i haysta iyo intaasaan soo cararayay waxaan cuno ma haye wax isiiya ma dhihin ee ilaahay unbuu baahidiisa u sheegtay marka ilaahay markiina waaba ka aqbalayo waaba kan marka aayadaha soo socdo fa jaa-athu ixdaahumaa tamshi cala istixyaa-in ilaa aakhiri ilaayaat walamaa markii warada uu soo galay uu soo gaaray maa-a madyana madyan biyaheedii ceelkii madyan wajada wuxuu arkay uu helay calayhi ceelka kor korkiisa agtiisa ummatan ayuu arkay ummad ummadda oo min annaasi dadkii ka mida ummad dadkii ka mida aada u fara badan kuwa oo yasquuna waraabinayaan maxay waraabinayaan marka mawaashiyahum xoolahooda waraabsanayuu arkay wawajada wuxuu ka dhex helay min duunihim iyaga sokadoodana meel ka baxsan iyaga imra-atayni laba haween ayuu arkay ou helay kuwa oo taduudaani celcelinayaan arigooda ay tamnacaani aqnaamahumaa canilmaa-i ceelkay ka celinayaan si aynan ariga kale ugu darmin ama dadkii aynan udhexgelin nimankaa iyo waxaa marka qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi muusaa maa khadbukumaa shaanigiinu waa maxay maxaa rabtaan halkan maxaad idinku markaa ugu horantihiin ood u joogtaan qaala taa waxay yidhaahdeen laa nasqii ma waraabinayno xoolaheenna xataa yusdira xarafkan yusdirana waa la akriyay alricaa-u xataa yasdura alricaa-una waa la akriyay yasdura haddii la akriyo ficil laasim oo qaasir waayo mafcuul uma baahna macnuhuna wuxuu noqonayaa xataa intii yasdura uu ka fulo alricaa-u qowsaaradu intay ka laabtaan oy ka fulaan bis haddii laakiin yusdira la yidhaahdo hamsadii baa timid hamsada tacadi bay u keenaysaa macnuhuna waxay wuxuu noqonayaa xataa intii yusdira ay ka fuliyaan alricaa-u qowsaaradu maxay fulinayaan oy dirayaanna ancaamahum xoolahoodii mafcuul baad marka usoo qadaraysaa wa abuunaa aabbaheenna shaykhun oday weeyaan odayga oo kabiirun aada u da-weyn fasaqaa lahumaa waa u waraabiyey nabiyullaahi muusaa huma markaa dabadeed tawallaa waa jeestay ila dilli naxwa dilli hooskii xaggiisa ayuu u jeestay faqaala wuxuu yidhi rabbi yaa rabbi rabbigayow inii aniga faqiirun mid aada ugu baahan ayaan ahay limaa kii u baahan ansalta aada dejisay ilaya xaggayga aada usoo dejiso min khayrin khayr ba ah ha yaraada ha weynaada wixii aada khayr ood ii keento cunto ah ilaahu waa u baahanahay baahi baan u qabaa ayb marka min khayrintaa waxa cumuuma ka muuqanaya nakiro oo min gashay oo ayb sidaas oo kale marka cumuumaa ku jirayoo khayr un ah wax un ama ha yaraadan ama ha badnaadan marka meesha waxaa laga qaadanayaa baahida in ilaahay loo bandhigto ilaahay waa ku maqlaya awoodna waa u leeyahay inuu ku uu kuu gargaaro uu ku ajiibo baahidaada haddaad bani aadam dejiso waa sii cuslaanaysaa haddaad ilaahay dejisana allah isagaa fududaynaya bani aadamka laftiisa ayuu kuusoo adeejinayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa kaloo laga qaadanayaa nebiyullaahi muusa sow rabbi ugu kalsoonaa ilaahay xaggiisa unbuu aaday waxaa kaloo aayaddu ay tusaysaa ixsaanku inuu wax fiican keeno qofkii ixsaan u sameeyo dadka ilaahay isaguna ixsaan buu u sameynayaa oo wallaahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiihi ayb waxyaabaha markaa dee risqigana lagu helo oo barwaaqada lagu helo oo amniga lagu helo waxaa ka mid a qofku inuu dadka caawiyo ee uunan dadka ku tumanin weliba khaasatan kuwa dacfiga uu ku jiro hadday agoon yihiin abood ka dhintay dad iska dhibaataysan oo musiiba ay ku dhacday hadday noqon lahaayeen haddii naaga iyo dadka yacni dacfiga ee u saaxiibka hadda gabdhahani waa ku adag tahay inay ariganna waraabiyaan mush dhib iyo daruuro iyo xaaja meesha keentay aabbihiina waa duq oo ma ka ma maso ma soo socon karo iyagii marka baahidaabaa meeshan keentay raggii inay dhex galaan ma rabaan raggiina hawshooday ka wataan nimankaana maan ee iyaga aan u shubno gabdhahan aan fulinna iyagaan naga yar hataa waa garan waayeen ma dhahayaan nabiyullaahi muusa marka markiiba waa dareemay baahida ay qabaan waxbuuna u qabtay marka qofku inuu noqdo qof dadka anfacayo aaday muhiim u tahay waana nabiyullaahi ciisaana sifadaasaa lagu soo sifeeyey wajacalanii mubaarakan aynamaa kuntu macnaheedu waxaa lagu macneeyaa nafaacan mid dad anficid badan buu ilaahay iga dhigay meel walboon joogo mid dadka anfacow iga dhigay qofku marka inuu wax dhibo un lama rabe inuu wax anfaco sidaas marka inay aada iyadana muhim u tahay innaga hadda marka taasi waanu lagu kari la-yahay naam waxa ugu yar xataa oo aan hadda kaaga baahnaynba dadaal oon kaaga baahnayn adiga maal inaad bixiso waqti bixiso iyo waxaan kaaga baahnaynaa hadda dadka ducafada aananba ku kaalmey karinba waxaad arkaysaa dadku markay meelaha layskugu yimaado markay iskugu imaadaan baabuur la raacayo ha noqoto dayaarad la raacayo ha noqoto meel uun ummaddii ay iskugu imaanayso dan ka qabsanaysa ha noqoto waxaa la dardara oo lagu tumanayaa dadka ugu taagta daran waxaan aada ula yaabaa dadku markay xajka aadayaan oo kale dadka xajka aadaya dad cibaado rabo waayo dabcan oo alla kacabsi iyo cibaado iyo waxun bay u socdaan haddana waxaad arkaysaa iska hormarin maayaan dadka waayeelka ee tacbaanka ah nacam meeshii la rabay inuu iyaga qaado oo u kaal kaalmo siiyo ma leh nacam waa riixayaa waa tuurayaa waxa ugu daran waxay tahay anaaninimo un kii waayeel wato oo isaga xoog leh waayeelkii aan dad wadaninbo intuu riixo waayeelkiisa u hormarsana nacam maxaa laga wadaa waxaas marka nacam waxa marka maxaa laga wadaa maxay kula noqonaysaa marka waa anaaninimo iyo dab iyo yacni sharcigii iyo ixsaankii iyo wixii dhammaayoo laga tegayo hadhow marka kaalmada iyo yaa la markaa la yidhi dadkii marka maadaama ay muslimiintii in badanoo kamida ay saas u dhaqmayaan qofkii muslimka ah ee curyaanka ama tacbaanka ah wuxuu arkayaa ummad aan muslin ahayn oo gaalo ana inay u kaalmeynayaan wax makula qabtaa alaabta makula qaadaa ayay leeyihiin hadhow marka wuxuu leey kuwaanaaba fiican banaa taa mushkilo kale diintii baad ummadda aan ka xayiraynaa banaa diintii aan ummadda ka xayiraynaa ta kale marka waxaa weeyaan dabeecadahaasi waxaa la siiyey oo kasii daran gaalada haddii hadda qof uu yidhaha war dadkaan aan kaalmayno iyaga aan u banayno adiga gaalaad iska dhigdhigay in la yidhahdaa kasii xun banaa qur-aankiina aayadihii waa kuwaana ambiyada ilaahay dhaqankoodii waa kan nabiga sal lla ly slam dadka ducafada hala gacan qabta uu yidhi maca dalika haddana waxaa laleeyahay adiga gaalaad iska dhigaysaa marka gaal macnihiisii maa la garan kara allahu mustacaan fawaa-idaasaa marka aayaddan ku jirto fajaa-atu marka qofku ha isku dayo uun qofkii inuu wax iska qofka kaalmada u baahan mujtamaca inuu kaalmeeyo berri adi sidaasaad noqon doontaa qofkan waayeelnimada lama dhalanin berriba wasba xoog badnahay waa sidaanuu noqday adigana saasaad noqon doontaa hadhow marka kaalmaana mujtamaci a uga baahan tahay dagaalkuna dadka sokeeye ama qaab daradan iyo yacni wuxuu baray dhibka iyo indha taagtaagga iyo ciqaabta iyo xaasidnimada iyo qalbi adayga de waxaa baray uun dadku say meyd uga tallaabsanayeen baa waxaa weeyaan qofkuba wax weyn dhib weynba kuma hay hayaan qofkan nool inuu ka tallaabsado korkiisa ayb fa jaa-athu ixdaahumaa tamshi cala istixyaa-in mar allaale markii nabiyullaahi muusa saa ilaahay u baryey fa jaa-at waxaa way timid waxaa u timid hu nabiyullaahi muusa ixdaahumaa labadii gabdhood middood ayaa u timid tamshii iyadoo soconayso xaal ay soconayso cala istixiyaa-in xishood xaal ay ku dheehan tahay korkiisa cala istixiyaa-in xishood korkii xaal ay ku soconayso qaalat waxay tidhi ina abii aabbahay yadcuuka waa kuu yeerayaa liyajziyaka inuu ku abaal mariyo ou kugu abaa ou ku ab yacni ku abaal ou ku abaalgudo ajra maa kii ajrigiisa ajra maa saqayta ajra saqyika waraabintaada ajarkeeda lana annaga aada noo waraabisay buu rabaa inuu kaaga abaalgudo ee waa kuu yeerayaa falamaa markii jaa-a uu yimid nabiyullaahi muusaa hu uu u yimid gabdhaha aabahood wa qasa uuna u sheegay caleyhi korkiisa uu ku qiseeyey alqasasa qisadii uu u sheegay isaga meeshaa keentay qaala wuxuu yidhi odaygii laa takhaf ha cabsanin najowta waad ka badbaaday min alqowmi qoladii baad ka badbaaday adaalimiina dulmiga falayay ee meeshan iyaga kama taliyaan dhib ma qabtid bis waa kasoo badbaaday sidaa ogow ayuu ku yidhi ninkani marka nabiyullaahi shucayb miya mise ma aha khilaaf baa ku jira ibnu taymiya risaalow ka qoray nusuustuna waxaad moodaa hadda in nabiyullaahi shucayb uu yahayna waa shucaybna hadda nas dhahayo qaatica male ma ahan wax dhahayo qaaticana male marka hadduu shucayb yahayna waa shucayb haddii kalena nin saalixa oo reer madyan unbuu ahaa ayb marka fa jaa-athu way u timi waxaa u timid ixdaahumaa labadii gabdhood middood ayaa u timid tamshii iyadoo soconayso cala istixyaa-in xishood korkiis xaalay markaa sidaa ay tahay ayb meeshaas marka culimada waa tacliiqiyaanoo cumar bnu lkhadaab radia allahu canhu wuxuu yidhi isagoo tilmaamayo cala istixyaa intuu macneynayaa wuxuu yihi laysat ma ahan bisalfacin min annisaai kharaajatin wallaajatin laysat maynan ahayn buu yihi bisalfacin mid indha adag min annisaai oo haweenka ka mida mid indha adag oo ragga siday usoo socoto yacni war un iyo hadal la gelayso maynan ahayn kharaajatin mid bixid badan wallaajatin gelid badan maynan ahayn yacni haweenka iska socdo xagga agga xagga u socdo ragga say ugu dhex jiraan marka dambe jur ay ka qaadaan iyo indha adeyg iyo yacni raggiiba inaynan waxaweye xishoodkiibaa tegayo markaas bay marka waxay noqonaysaa qof wax allaale waxay doonto ragga kula hadasho waa zamankan naaguhu siday u bateen waa qofka isaga unbaa ninka qofka raggaa jidka uga leexanayo waa saasay uun usoo socotaa adiga unbaa xagga kale u ordayo leexanayo berigii horena ummadda iyagoo intaa ka jaahilnimo qoom badan aan lahayn bay gees gees u kala soco jireen qoom la dagaalamaayana waaba jiraa waxaasoo naaguhu maxaa dhacayo ummadda loo ragga loo soo dhexgelila ayahay u dagaalamayana waa jiraan hadde kuwaasi waxaa weeyaan iyo islaamku laba meel ay u kala socdaan saa un in la ogaadaa muhiima cudurka haddaad og tahay cala laqal daawo waa u heli doontaa laakiin in aadan ogeyn baa dhib badan marka laysat bisalfacin marka uu leeyahay salfac waa midda jarii'ada ah haweentu marka hadday rag isaga dhex jirto oo ay socsocod badan tahay xagga u dhoof xaggan u dhoof xaggan ka imaa marka dambe waxay ku qaadaysaa jur-adaas baaba marka ka qaalib noqonayso haweenka soomaaliduna hadda waxaad moodaa yacni maalm waqtiyadan dambe sanadahan dambe socodkoodu markuu iska batay markaa yacni waxaa imaanaya waxaad arkaysaa waxyaaba aan marka aada ka sheekeyntoodu xataa ay dhib badan tahayba haweentii marka tahriibay gashay waa la qabtay waxaa hayaan bil bay waxay u xiran tahay qolooyinka meelahaas wax ku qabqabtay u xiran tahay lacag ha loo soo ururiyo ha laga bixiyo waa laga bixiyey meeshaas kale haddana waxaad arkaysaa hal haween oo la safrayso konton nin oo hadba marka mid baa qaadaya markay soco weyso kale dhabarku la saaraya de dabcan hadday iyadu meeshaas iskeentay hadda yacnii qofka uun si in loo badbaadiyo oo laba mafsada laysku fiiriyo meesha waa ku jirtaa taa anigu hadda ka hadli maayo laakiin midaan ka hadlayaa waxay tahay indha adayga bal fiiri intaas qof inay la safarto iyo xagga iyo xagga iyo xagga iskaga socoto iyo jur-adaas ma wax fiican ma aha alla markaa weenkan wuxuu ku ammaanayaa labadan gabdhood xishoodka xishoodku marka wax fiican ayb marka xishoodkuna de siyaalo badan baa layskaga qaadaayo waa sheegnay hadda ka hor qofku dhowr mar marka xishoodka lagala dagaalamo marka dambe waxaa lagula dagaalamaa waxaan maanka dooriyo maan dooriye haddii marka lagu bilaabo xumaantii qofka marka fitradii ka celi lahayd ayaa maqnaanayso meeshaasuu xumaanta ka bilaabaya markuu xumaanta bartana isagoon daroogo cabinba xumaa xumaantii sajiyay u noqonaya halkaasuuna ka wadayaa waxaan marka ama la furaayo meelo khariban ee maanka lagu dooriyo hadafka uun ka dambeeyaa waxay tahay xishoodka in lagula dagaalamo fa jaa-athu wayd waxaa timid ixdaahumaa middood ayaa u timid labadii gabdhood tamshii iyadoo xaal ay soconayso cala istixyaa-in xishood korkiisa wa qaalat waxay tidhi ina abii aabbahay yadcuuka waa kuu yeerayaa liyejziyaka inuu ku abaalmariyo adiga ajra maa saqayta ajra saqiika waraabintaada lana annaga aada noo waraabisay ee ujradeedii buu rabaa ayuu kugu yeerayaa inuu markaa ku abaalmariyo ku siiyo de meeshaana waxaa laga qaadanayaa qofku markuu wanaag kuu qabto inaad abaalmariso ood arrinkaa fahmi kartid ee sidii inaad deyn ku leedahay oo kale qofku markuu wa kus wax ku siiyo inaad indhaha uu soo taagto lama raba nabiga sal ll cl slam wuxuu yihi qofka hadduu wax kuu qabto fa kaafi-uuhu u abaalguda haddaydnan awoodin u duceeya war fiican waa ducadaas iyo yacni ogaalkaas nalaguma arka isagana qofkii wixii haddaad siiso waa qaadanaa jeebkiisa u gashanaa waa iska dhaqaaqaan war adiga bani aadan miyaadan ahayn qofkaani xiriir ma idinka dhexeeya miya male falamaa markii jaa-ahu uu u yimid waqasa uu qiseeyey u qiseeyey caleyhi korkiisa uu ku qiseeyey alqasasa qisadii qaala wuxuu yihi laa takaf ha cabsanin najowta waad badbaaday min alqowmi qowmkii baad ka badbaatay aldaalimiina dulmiga falay qaalat waxay tidhi ixdaahumaa labadii gabdhood middood yaa abati aabbow ista'jir ijaaro qaado hu isaga ka ijaaro dalbo yacnii ka ijaaro dalbo macnaa shaqaalo ka dhiga ista'jir shaqaalo ka yeelo hu isaga ninkani ina khayra man axadkan ugu khayr badan ista'jarta shaqaalo aad ka dalabto inuu kuu noqdo alqawiyu weeyaan midka kartida leh xoogga leh al-amiinu ee haddana ammaanada leh ninkani marka ammaanana waa leeyahay kartina waa leeyahay kartidii de waxay ku aragtay waxqabadkii oo u qabtay ee dadkaasoo ay isku meel joogeen oo iyagu dantooda kada ka danaystay ay isagii oo qariib ah ixsaan u sameeyey ayaga xaggaa kartidiisa waa laga arkay al-amiinu ammaanadiina waxay ka arkeen markii ay soo waday ayaa marka wuxuu yidhi anaa hortaada soconayuu yidhi adiga i tilmaan unbis inuu gadaasheeda soo socdo iyadii uu fiiriyo ayuu diidaya anaa kaa horumaraya adiga gadaal soo soo soco taana marka waxay ka fahamtay ammaanadiisa ayb qurdubi waxaa kaloo soo tilmaamay haddii nabiyullaahi shucayb aan dhahno ninkan qisada ay ku socoto ama haddii nin kaloo saalixa waayo in la yidhaahdo labadan gabdhood shaqadan ari raacidda ah ari waraabinta muxuu ugu diray haddii la yidhaahdo wuxuu leeyahay dadka caadaadkooda waa kala duwan tahay arrintaa sharcina xaaraan kuma aha oo sharcigu ma xarimaayo weliba hadday daruuro keento waa kasii daran tahay haddana dadku isku dhaqan ma aha buu yidhi oo dadka qaarna haweenka ari uma dirsanayaan kuwana waa u dirsadaan reer baadiyaha iyo reer magaalka isku dhaqan ma aha dadka laftooda reer magaalka waa kala dhaqan macnahaas waad u tilmaamay marka daruurana waa jirtay buu leeyahay ayb qaalat waxay tihi ixdaahumaa labadii gabdhood middood yaa abati aabbow ista'jirhu shaqaalo ka dhigo ka samayso oo ka shaqaalo dhigo shaqaalo inuu kuu noqdo ka dalbo ina khayra man axadkan ugu khayr badan ista'jarta aada shaqaalo ka dhigato alqawiyu weeyaan alamiinu kan xoogga kartida leh ammaanada leh shaqo marka labadaa tilmaam baa layskugu dhiibayaa qofku waa inuu qaban karo koo talabaadna inuu ammaano leeyahy hadduu qabo karo laakiin tuug uu yahay shaqo looma dhiibi karo hadduu yacni ammaano leeyahay laakiin shaqadaas aqoon uunan ulahaynna ma loo dhiibi karo labadan wasfi markuu isku daro ayaa qofka shaqo la siin karaa oo shaqadaas markaa la siinayo lagu siin karaa haddii aan lagu siinin labadan iyadoon la fiirinin shaqo lagu siiyo shaqaduna ay tahay shaqo caam ah shaqadii caamka iyadoo dadku u wada sinaana ay tahay asagoon aqoon u lahayn meeshii la geeyey ama asagoo tuuga meeshii la geeyey aqoon ba ha lahaade waa ammaanadii oo la khiyaanay yaa ayuha aladiina aamanuu laa takunuu llaha wاrasuula watakunuu amaanaatikum ibnu taymiyana kitaabkiisa asiyaasa sharciya asal u ka dhigtay aayaddan iyadana waxaa laga qaadanaa qof ajiira in la samaysan karo shaqadii adiga aadan qaban karin qof waa ka sa waa ka samaysan kartaa ajiir waa u samaysan kartaa ajiirkuna da dabcan wuxuu leeyahay yacni axkaam buu leeyahay baabulijaara ayaa looga hadlaa ijaaradu waa laba noocay u qeybsantaa ijaaratu lcayn iyo ijaaratu dhimma ijaaratu lcayn macnaheedu waxay tahay shay mucayan ah baa qofkii laga kiraysanaya gurigaanan kaa kiraystay baabuurkan mucayankan kaa ijaartay sidaasay ku socotaa ijaaratu dhimmana waxay tahay shaqadaan ii qabo ani shaqada unbaan kaa rabaa haddaad doonto adiga dad geli shaqaalo kale geli adiga ii qaba haddaad doonto shaqadaas oo dhammaystiran ayaan kaa rabaa ujratu dhimma midaasna leedaha labadaba marka waxaa weeyaan inay macluum ay tahay waay waxa la qabanayana ay caddahay mushaarka la bixinayana uu cad yahay shaqaduna aysan xaaraan ahayn oo sharcan wax bannaan inay noqdaan baa la rabaa hadhow marka haddii ujradii lagama bixi karo mar haddii caqadka ujrada la galo ee lagu heshiiyo qofna kama bixi kara labadooda ijaaradu waxay ka mid tahay cuquudda la yiraahdo alcuquud allaazima waa cuquudda laasimka oo aan marna fasakhmaynin allaahuma hadda shaygii la kala kiraystay meesha inuu ka baxo maahanin saa darteed marka haddii qof guri uu ka ijaarto qof kale manfacada guriga ninkaa ijaartay baa iska leh isaga marka manfacadii maadaama uu isagu leeyahay muddadii lagu heshiiyee midkoodna kama bixi karo adigu inaa intaa u timaada tiraa gurigayga iiga baxa welba anaa iska lahay adi maa lahayd ujradii waqtigeedii heshiiskii oon dhammaanin xaq uma lihin eeisagii laftiisa inuu waa ka baxay lacag isi ilaa ilaa lacagtayda celi iyo celi ma dhihi kara isagana leanna maxaa yeeley manfacadii isagaa le ama ha oofsado ama ha ka tago wax isaga u yaallo wa badanaana meelahaas xoogaa waa laga jiran yahay qofku gurigiisa markuu iska dhaafba isaga baahi inuu u qabee lacag badan markuu suuqa kasoo arko waxoogaa ijaarku inuu badan yahay ninkaana lix bilood uu ka hormarsaday subaxdii dambeu kusoo dheelmanaya alaabta banaankan kuu dhigaa buu leeyahay naam iga bax xaq uma laha baatil iyo suxti waayo wuxuu saa u yeelaya maxaa yeelay ninkan lacagtii waa qaatay lixda biloodna isaga gurigaas manfacadiisa iskale adigu lafahaad leedahay xataa haddaad iibisid ninka iibsado lixdaas bilood manfacada guriga waa ka xayirnaane markii uu dhammaado caqad dambe lama gelaayo ama sidii la rabaa la yeelaa markaas meeshaasna waa ku liidanaa ama ninka wax ijaartay baaba qaylo qabo wuxuu leeyahay gurigaan aniga lix biloodaan hormariyey bilka markaan ku jirayna waa dano kalaan ka helay guri kaleo raqiisaan arkay waa ka baxayaa lacagtii kale shanta bil ha ii celiyey celin xaq uguma lihid ninkaas nacam leanna caqdiga ijaaradu waa caqdi laazim laa yaqbalu lfaskha faskh ma aqbalaya iyada unbaa la dhamaynayaa maaha ijaaradaana marka aayaddu marka way tusaysaa ayb hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed